saber. saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga uu ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
kulanti wacan uu wanaagsan akhaarta ood inaga dhegeysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiya haysnaa oo idinsoo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo aad ka dhegaysataan raadiyaha isnaa jooba arshabeellaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo timacadde saxiibadaadu waa dargacan ku siiyo samakuu falaayiyo dharkaa sugaariyo kudhiga sinsaaro seedaha ku gooye
markale kusoo dhowaada barnaamijka dooda toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegaynaa doorka dhallinyarada ay ka qaadan karto maamul wanaagga waxaana barnaamijka marti ugu ah qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle dhibtayaa la shidin dhaca qof kastoo shankeed beer dhulka dalkeenna soomaaliya waxaa wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhibtayaa la shidin dhaca
waa hagaag fariinta intaas aynu kaga gudubno markaana waxaan soo dhoweynayaa maxameds oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada islamarkaana ee qayb ka ah dooda toddobaadka oo aynu ee, kaga hadlayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karaan maamul wanaagga maxamed marka hore kusoo dhowow raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar marka xigta maxaa inooga sheegi kartaa maamul wanaagga iyo sida muhiimka ugu yahay bulshada maasha allah aad iyo aad aa umahadsantihiin raadiyo isnaay Een, waa ku mahadsantihiin doodooyinka noocan oo kale ah aa qabatiin oo muhiim ah m- bulshada soomaaliyeed Een, dhallinyarada doorka ay ku leedahay een, een, maamul wanaagga Een, dhallinyarada waxaa laga rabaa inay doorka ay ku leeyihiin oo ahaado wacyigelin inay sameeyaan bulshooyinka wacyigelin u sameeyaan Een, inay dadka ay wax u sheegaan waxaa keliya oo wax waliba qaban karo waa dhallinyarada waaye Een, muhiimna waa dhallinyarada inay shaqooyinkaas iyo waxyaabo kaleeto oo bulshada waxtar u leh inay qabtaan Een, muhiimka waxaa ka mid ah inay dadka xaafadaha degan qof weliba xaafadoo kasoo baxa meelbo kasoo baxa qofkaas inuu meeshas ka bilaabo wacyigelinta oo wax u sheegay sida nadaafadoo kaleeto inuu wadooyinka oo kaleeto caruurta oo kale laga celiyo waxyaabaha muhiimka ah oo aas-aasiga ay kamid tahay dhallinyaradana way qaban karaan asdhihi karaa waa tahay u mahadsan yahay markaana een, cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowow raadiyaha isnaay marka xigta maxaa ka aaminsan tahay maamul wanaagga
bismillahi aada mahadsan tahay waa ku dhowaa raadiyo isnaay maamul wanaag waxaan ka aaminsanahay waa wax aada u qurux badan maamul la-aantiis shaqa ma jirto maamul keligii ma shaqey karo dhallinyaradan kaligood ma shaqey karto in layskaashado oo maamul wanaagii laga shaqeeyo ayaa mar walba qurux badan dabcan dhallinyarada waxaa lahaa waa dadka ugu badan macnaha tira ahaan wadankeena soomaaliya waa tirada ugu badan waa dhallinyaro marka in ay qeyb ka qaataan maamul wanaaga waa waa wax aan aada u dhiirannahay waana ka qeyb qaadana oo qeyb baynu ka nahay inta dhiman halkan fursaddan ka faa'iideysana ayaan usoo jeedinaya inay qeybweyn ka qaataan maamulka si qurux badan loola shaqeeyo muxuu ahaa wacyigelina la sameeyo lagu baraarugo sida looga bixi lahaa xaaladaha qalafsan ee jiro marka maamul wanaag waa wax aad u fiican waa ku jirtaa niyaddeena waana ku shaqeynaa waa tahay u mahadsan yahay cabdiraxmaan markaana ee, axmed marka hore kusoo dhowow raadiyaha isnaay marka xigta sidee muhiim ugu yahay bulshada ka shaqaynta maamul wanaagga waa ku dhowahay raadi isnaay markii laga hadlayo maamul wanaagga iyo doorka ay kuleeyihiin dhallinyarada horta dhallinyarada waa tiirka ay ku taagan tahay bulshada bulsho aan dhallinyaro lahayn dunidu ma jirto soomaaliya makaa nahayn waxa ugu badan markii la eego eh, bulsho ahaan waa dhallinyaro dhallinyarada waxaan isdhihi karnaa marka waa xoogga iyo maskaxda ee ay ku shaqeeyaan bulsho dhallinyarada waa udub dhaxaadkii bulshada dhallinyarada waxay ka qayb qaadan karaan ayushii dhankastoo loo fiiriyo ha ugu badnaato dhanka wax soo saarka tusaale anaga magaaladan joogno kulanta jowhar waa magaalo beerley haddaana la helin dhalinyaro wax soo saar leh aysan shaqeyn lahayn maoga marka sidaas oo kaleeto waxaan leenahay marka eh, dhalinyarada waa xooga ay ku tiirsan tahay bulshada waa tahay eh, axmed aad u mahadsan yahay markana eh, aqoon-yahan salemaal marka hore kusoo dhawow raad yahay isnaay eh, magaalada jowhar marka xigta maxaa ka aaminsan tahay maamul wanaagga Eh, waa mahadsan tahay timacde maamul wanaag waxaan ka aaminsanahay sida uu sheegaya magaca maamul wanaag waa wax wanaagsan oo la sameeyo oo resourciga uu wadanka leeyahay iyo haddii ay noqoto maxaa la yidhahdaa wax walba oo bulshadan ka wada dhexeeyo in loo wada maro si wanaagsan oo maxaa la yidhahdaa waa si wanaagsan markana maxamed sidee bulshada loo bari karaa muhiimadda uu leeyahay maamul wanaagga bulshada waxaa loo bari karaa muhiimadda uu leeyahay maamul wanaagga een, bulshada in loo sheego een, waxyaabaha oo maamulka uu rabo inuu bulshada een, oo muhiimku ah inuu bulshada ugu wacyigeliyo waxaana bari kara inuu maamulka usoo maro dhinaca dhallinyarada oo kaleeto dhallinyarada wax weliba waxaa waaye ayaga asaasi u ah een, bulshada ayaga wax u sheegi karo ayaga si qaldan wax ugu sheegi karo si wanaagsan ayaga wax ugu sheegi karo marka maamulka inuu dhinacan oo dhalinyarada uu kasoo maro bulshada si ay wax u wacyigeliyaan hadda saa ujeeda dhul meeshan wax wada fadhiyo waa dhalinyaro Een, qof oday oo kale hadda meesha hadduu joogi lahaa waxaa mafahmayay inta iga sakin oo dhaa laga yaabaa marka qofka dhalinyarada dhinac weliba wax u jiraan wuu fahmi karaa marka dhalinyarada in ay wax weliba oo maamulka iyo bulshada ah oo maamul wanaaga inuu maamulka dhalinyarada usoo maro dhalinyaradana ay bulshada usoo gudbiso saasaa kaami jiraa waa tahay cabdiraxmaan sidee bulshada loo bari karaa muhiimadda uu leeyahay maamul wanaagga Een, aad aa mahadsan tahay bulshada waxaa loo bari karaa muhiimadda uu leeyahay maamul wanaagga in kulamo la qabto een, muxuu aha tababaro la siiyo een, dhalinyarada sidoo kalentood bulshada qeybaheeda kalentood wacyigelina in la sameeyo in muxuu ahaa een, warbaahinada loo mariyo haddii ay ahaadeed bejada facebook haddii raadiyo ay ahaadeed haddii t v ay ahaadeed Een, hab walba oo lagu gaarsiin karo in lagu gaarsiiyo een, muxuu ahaa kulamada la badiyo wada tashiga la badiyo een, sidoo kalentood odayaasha khibradda u leh een, maamulka iyo wanaagga lagala shaqeeyo oo taladooda la dhegeysto een, laguna dhaqmo
waa tahay ustaad axmed sidee bulshada loo bari karaa muhiimadda uu leeyahay maamul wanaagga Eh, cabduweli aad aa umahadsan tahay Eh, markii laga hadlayo maamul wanaagga iyo bulshada in la gaarsiiyo Eh, waxay u baahan tahay marka hore in bulshada horta kuwa la wacyigeliyo Eh, managementga meesha ka jira ama maamulka meesha ka jirana inuu marka hore diyaariyo horta qorshihii lagu gaarsiin lahaa bulshadaas Eh, in la maam- oo wacyigelin loo sameeyo sida loo heli lahaa maamul wanaagga kadib baa waxaa la sameyn karaa eh, wacyigelin in loo sameeyo bulshadii laisku keeno in kulamo loo qabto la dadejiyo eh, qorshaha oo wacyigelinta loo sameynayo la gaarsiiyo xaafadaha in meel laiskugu imaado waxaa ka hor horto qorshihii dadkii is- laisku keenayo in la haayo marka waxay u baahan tahay marka in ku wacyigelin loo sameeyo sidee bulshada loo bari karaa muhiimadda uu leeyahay maamul wanaagga Eh, waa mahadsan tahay Eh, bulshada waxaa loo bari karaa maamul wanaagga waa sida ay saaxiibadii hore u sheegeen Een, bulshada laftirkeeda ayada ayaa laga rabaa wixii maamul wanaagga inay soo gudbiso ay tiraahdo waxaanaana wanaagsan waxaanaana xun bulshadan waxaa loo barayaa eh, in marka hore loo sameeyo wacyigelin iyo inay wixii ay ka warqabaan iyo waxa ay baranayaan iyo maxaa la yidhahdaa wixii wanaagsan kadibna ay bulshada ka falceliyaan sida inay go'aamada ka qaataan oo kale iyo wixii ayaga quseeya danahooda ah waxyaabahaas dhan waxay qayb ka yihiin maamul wanaagga iyo kusuga ku wanaagsanaanayo waxa markaas la qabanayo activityga la qabanayo waa tahay markana maxamed waa maxay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan maamul wanaagga doolka dhalinyarada ay ka qaadan karta maamul wanaagga waa dhalinyaradu inay sameyso een, isku duubnaan ay bulshada wax ugu sheegayso maamulka ay wax ugu sheegayso qaab weliba ayakaa samey karo een, ayakaa wax weliba oo een, wanaaga ayakaa samey karo dhalinyarada inay micnaha ay wacyigelin u sameeyaan dadka kaleeto oo dhalinyarada aan wax baranin oo tuulooyinka meelahaas joogo si ay ayagana wax ugu sii gaarsiiyaan dadka kaleeto oo magaalada ku dhaqan amba tuulooyinka ku dhaqan ay wax ugu sheegaan waxyaabo badanaa jiro oo dhalinyarada een, ay wax ka qabtaan maamul wanaagga ay sida adiga hadda si- dad wax is- iska wax u qabsoo kaleeto dadka wax ugu geliyaa jiro wax ugu sheegaa jiro een, doodo qabtaa jiro waxaa dhalinyaradaas marka waxaa waaye wax ayaga hadda muhiim oo ayaga loo xil saarmaa laakiin ayaga iska jeclaada inay u qabtaan bulshada waata cabdiraxmaan waa maxay doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karaan maamul wanaagga
timcad aada waa mahadsan tahay dhalinyarada door weyn oo muuqdo weliba kaalin xoog leh ayay ka qaadan karaan maamul wanaagga waxay sameyn karaan dib u heshiisiinta ayay qayb ka noqon karaan muxuu ahaa fariimaha maamulka uu wado ayay gaarsiin karaan bulshada qaybaheeda kala duwan weliba muxuu aha wacyigelinta iyo maamul wanaagga iyo nabadda wada shaqaynta muxuu ahaa nadaafadda wax walba oo maamulka uu markaa wado ama uu rabo in la dhaqangeliyo wanaagsan ayay bulshada inteeda kale ayay gaarsiin karaan muxuu ahaa ilan dhalinyarada way is yaqaaniin kulamo badan ayay yeeshaan kulan waxaa la yeeshaa oo kale ciyaaro sportis muxuu ahaa kulamo waxaa iska jiro in game lagu ciyaarayo ama just kulamo kala duduwan la yeeshaa oo dhalinyarada isku arkaan maamulka laakiin aan u fududeen kulamadaas oo kale ay fariin ahaan usii gudbi karaan maamul wanaagii oo dhan ayagoo macnaha iskula dardaarmayo in laga wada shaqeeyo maamul wanaagga si guud waata markana ustaad axmed muxuu yahay doorka dowladda ee maamul wanaagga sideese bulshada loo gaarsiin karaa nidaamka dowliga ah aada waa maadsantaa cabduuli horto dowladda waxay ka timid bulshada ka timid nidaam kasta oo la shaqeeya dowladda ay rabtan wuxuu ka dhaqan galayaa bulshada dhexdeedu ka dhaqan galayaa in wakti hore la diyaariyo horto waxaana qorsho lahayn dunida kama socdaan in horto dowladda naftirkeeda la timaado qorsho ka oo dhallinyaradii iyo bulshadii inteeda kale intaba lagu gaarsiin karo markii laga hadlaya dhallinyaradana waa qaybka ama boqolkiiba todobaatan iyo shan soomaalida waa dhallinyaro todobaatan iyo shantaasna markii la fiirin waa energy ugu badan ama xoog ugu badan ee ku dhaqaaqi karto bulsho ama dowlad ay ku dhaqaaqi karto doorka bulshada ama dhalinyarada wax lagu gaarsiin karan wuxuu noqon karaa marka kow in dhalinyaradaas horta ay waaqica la socdaan ama wacyi ay haystaan secondly in loo sameeyo ama marka xigo loo sameeyo dhalinyaradaasi xirfado ay ku shaqaysan karaan si bulshada ay u helaan bulsho wax soo saar leh in xoogii dhalinyaradaas leedahayna looga faa'iidaysto waa tahay markana ustaad salemaan muxuu yahay doorka dowladda ee maamul wanaagga sideese bulshada loo gaarsiin karaa nidaamka dowliga ah waa mahadsan tahay doorka dowlad wanaagga ee maamulka dhanka maamulka ah dabcan maamulka waa midka loo egmaday inuu sameeyo maamul wanaagga macnaha oo dhammaan oo noqdo mid loo wada siman yahay oo transparency ah iyo inuu noqdo mid ku salaysan cadaaladda iyo wixii lamidka ah waaye in la helo maxaa la yidhahdaa dowlad wanaag dhallinyaradana waa sida hore loo sheegay dhallinyarada waxay qayb kaga qaadan karaan maamul wanaagga dhallinyarada wacyigeeda iyo maxaa la yidhaahdaa iyo howlaheedabas ay ayaga laftikooda fahansan yihiin howlaha ay qabanayaan then bulshadan ay la wadaagaan waxyaabaha muhiimka u ah bulshadooda ay kasoo kala jeedaan ay la wadaagaan waa tahay markaan maxamed muxuu yahay doorka dowladda ee maamul wanaagga sideese bulshada loo gaarsiin karaa nidaamka dowliga ah horta waa barnaamij muhiima waaye oo la rabo in horta la falanqeeyo oo laga wada hadlo maamul wanaagga hortii maamulka uu rabaa inuu maamulkiisa wanaagsanaado bulshaduna way rabtaa laakiin waxaa maqan qaabkii laisku gaarsiin lahay oo looga wada hadli lahay qaabkaasna waxaa dhigi karaa waxaa wada gaarsiin kara dhallinyarada sababtoo dhallinyarada hadday wax weliba ayaka isku fahansan yihiin waxaa waaye in bulshada bulshadana wax way u sheegi karaan maamulkana wax way u sheegi karaan laakiin maamulka lagama yaabo marka qaar inuu meelaha bulshada ay joogto dadka xaafadaha iyo meelahaas inuu taga lagu yaabo inuu sababo amniya waxyaabahaas ugu maqnaada laga yaaba laakiin dhallinyarada waxaa waaye waa meesha keliya oo looga faa'iidaysan karo dowlad wanaagga waa dhallinyarada dhihi karaa waa tahay cabdiraxmaan muxuu yahay doorka dowladda ee maamul wanaagga sideese bulshada loo gaarsiin karaa nidaamka dowliga ah
aada maadsan tahay dowladdu waa muxuu ahaa dowladdu waa indhaha shacabka waa dadkii mas-uulka ahaa muxuu aha dhallinyarada iyo shacabweynaho idil marka doorkeedu wuu iska cadyahay waxeeda waa maamul inay dadkan wanaajiso hagto tubtasan ay ku toosiso wixii qaldan ka ilaaliso wixii saxan leh ay ku hagto muxuu aha shuruucda inay soo dejiso ay farto in lagu in la dhaqangeliyo oo la raaco waxaas dhan marka waxay ku gaarsiin kartaa siyaabo kala duwan waxay umarsiin kartaa media tusaale radio t v waraaqada joornaalo ama dhalinyaro ayay isku keeni kartaa fariinta ayay u gudbi kartaa waxay dhigi kartaa dhalinyarada idinka isfahmaysiin meel walbana tigi karo oo albaab idinka xiran ma jire isgaarsii fariinta wanaagsan ee ah maamul wanaagga waa tahay markan ustaad axmed maxaa laga dhexli karaa haddii bulshada la baro nidaamka maamul wanaagga aada maasanta cabdiweli runaanti waxaa laga dhaxli karaa eh, haddii bulshadii la baro ama loo soo daadejiyay nidaamka maamulitaanka waxaa imaanaysa bulsho iyo dowladeed- dowladeedu isfahansan markii la isfahmana wax kasta la qaban karaa waxaa ka imaan karo horumar in la gaaro barwaaqo in la helo bulsho wax soo saarta in la helo eh, bulsho maskaxdeeda shiilan tahay wax shaqayn kara dowladda naftirkeeda markii wax la daadejinaan waxay u baahan tahay nidaam in dowladda naftirkeeda la timaado nidaam wax- wax lagu daadijiyo waataa markana suleymaan maxaa laga dhaxli karaa haddii bulshada la baro nidaamka maamul wanaagga Eh, waa mahadsan tahay haddii bulshada la baro eh, nidaamka maamul wanaagga waxaa laga dhexli karaa wax wanaagsan sida haddii la baro wixii fawdo ah iyo khalalaasaha looga dhexli karo dhibaato iyo colaad Eh, bulshada eh, in la baro maamul wanaaggana waa wax ka caawinayo in ay bulshada noqoto mid isku duuban mid wanaagga isfarto mid horumar gaarta sida hadday u kala qoqoban yihiin ummadda soomaaliyeed ee aysan isku ra'yi ahayn ay iskugu ahayn fikir ahayn intaba waa waxa keenaya waxaa waaye maamul xumada waaye marka haddii waa maamul wanaag la helo waxaa imaanaya waxyaabaha dhan cagsigooda oo bulshada soomaaliyeed waxay noqonaya kuwo isku tiirsan oo istaakuleeya iska warqaba een, oo oona midaysan insha allah ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool magaalada jowhar maadaamaad ka mid tihiin dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar bulshada magaalada jowhar ku dhaqan waxaa ugu baaqayaa in dhalin- ay sameeyaan horta een, wacyigelin fiican een, horumar fiican maamulka ay la shaqeeyaan inay wax weliba oo muhiim u ah bulshada inay sameyso ay wax fiican ay qabato midda kaleeto waxaa ugu baaqaa dhalinyarada inay la shaqeeyaan bulshada rayidka ah ay wax u gudbiyaan ay wax u sheegaan meel walba wax ka qaldiin wuu fahmi karaa qofka dhalinyarada een, dad isku duuban waxba ma qaban karaan laakiin qof weliba hadduu dhinaciisa u shaqeeyo oo wax u sheego oo wax ka dhaadhacsiiyo wixii waxay noqon doonaa wax uu miro dhalo oo horumar gaaro oo ilaaha duu ku diida lagu wadan cafiyo dhammaan ummad soomaaliyeed Een, marka waxaa ugu baaqaa dhammaan inay dhalinyarada ay horumarka bulshada iyo maamulkaba ay ka wada shaqeeyaan maasanti waata cabdiraxmaan fariintaada ku aadan oo aad la wadaagayso bulshada ku nool magaalada jowhar Een, aad waa mahadsan tahay guntii gunaanadkii gabagabadii Een, bulshada ku nool een, degmada jawaar weliba dhalinyarada waxaan la wadaagayaa fariin ah in ay ka shaqeeyaan maamul wanaagga kala shaqeeyaan dowladda iyo bulshaweynta inteeda kale Een, muxuu ahaa fariinta wanaagsan ee dowladdu ay direysana ay gudbiyaan een, sideedana ay u qaadaan muxuu ahaa ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada Een, maamul maamul wanaagsan ayaa wax saxo oo een, wax toosiyo shaqo fiicanna qabto natiijo een, la mahadiyana keeno marka een, gabagabadii waxaan rabaa in ama halkan uga jeedina bulshada dhan inay isku duubnaato een, wax wada qabsato caloosha isku furto een, maamul wanaagana ka wada shaqeeyaan ugu dambeyn axmed sahal ustaad maxaa ugu baaqaysaa bulshada ku nool magaalada jowhar
Eh, cabdulle aad u maadsan tahay Eh, bulshada magaalada jowhar eh, shaqsi ahaan waxaa ugu baaqi lahay inay ka qayb qaataan horumarada ka socdo eh, guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada magaalo kastana waxaa horumariyo dadkeeda horumariyo dunidan arkaysid eh, soomaali waxay dhahdaa rooma hal maal laguma dhisin wax kastoo qurxan aad arkayso dadkoodaa samaystay meesha aan rabna inaan tagnaan waxay tahay dadaad samaystay waa waqti iyo waxaa geliya qarash geliya in anagana waqtigeena iyo qarashkeena iyo xoogeenaba aan gelino magaaladeena si loo helo magaalo qurux badan magaaladeena magaalooyin kale waxay ugu duwan tahay waa magaalo wax soo saar waxyaalaha leesay leedahay oo ah joor adduun joor ka joog aakhira janno ka joog iyo magaaladii cagaarneed marka magaaladii cagaarneed ee magacaas oo haysano haddaan anaga ka faa'iidaysan waynane walibkeeda leedahay bulshada reer jowhar guud ahaan ee ka shaqsi ahaan waxaan leeyahay mar kasta noqda kuwii isku duuban ee sida hadda iskugu laab furantihiin iskugu laab furnaada kana shaqeeya horumarka ka socda iyo guud ahaan wadanka gaar ahaanna ka shaqeeya horumarka in magaaladeena horumar ay gaarto waataa waa mahadsan yahay markana ustaad saleymaan ee, ugu dambeyn fariintaada aad la wadaagayso bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool magaalada jowhar Eh, waa mahadsan tahay Eh, waxaan fariican la wadaagayaa bulshada soomaaliyeed een, khaasatan bulshada reer jowhar inay qayb ka qaataan maamul wanaagga oo wixii dhibaato ku ah ama caqabada ku ahna ayagana ay farta ku fiiqaan oo ay dhahaan muxuu ahay barnaamijkaas meeshaas wanaag kuma jiro waa laga fiican yahay sida wanaagsanna ay ay haddana u sheegaan cidda ay markaas qusayso Een, waxaan kaloo u baaqayaa in ay noqdaan dad isku tiirsan ka wada shaqeeyo nabadda saasoo kale ka wada shaqeeyo maxaa la yidhaahdaa eh, midowga ay dhammaan bulshada soomaaliyeed khaasatan dadka ku dhaqan eh, degmadan jowhar intaas iyo waxaan u baaqayaa in ay ay ka wada shaqeeyaan maamul wanaagga guud ahaan barnaamijka dooda oo aad ka dhegeysaneyseen raadiyo haysnaa jawab waar shabeella dhexe soomaaliya waa nageynta barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo timacadde waxaa igala qayb galay qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jawbaar ee caasimadda hirshabeelle intaa barnaamij caynkan oo kale aan kulmi doono sidaa iyo ammaane allah